Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka ku go'doonsan xaafadaha magaalada kuwaasi oo ay saameysay fatahaada webiga Shabeelle. Haweenka, carruurta iyo waayeelka ayay dhalinyaradan waxay ka caawiyaan inay biyaha marsiiyaan gaar ahaan meelaha moolka ah iyo qaybaha ay ku socdaan biyaha dadka qaadi kara. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa Radio Baaruul uga warramay doorka ay ka qaadanayaan caawinta dadka aan awoodin in ay biyaha ka baxaan.
dhalinyarada xilliga fatahaadaha iyo ilaaha wax badbaadiya ee badbaadada jirto waa jiilka keliya ee lagu fakado waa dhalinyarada dhalinyarada waxaa waa waa xoog een, hadda eh, runtii aniga markaan iska hadlo een, dad badan ayaa ilmaha la qaadnay la geynay meelo taag ah oo biyaha aysan galaynin een, gargaar badan ay dhalinyarada fidiyaan oo xoogooda ah marka waxaa waa dhalinyarada kaalin weyn ayay ka qaataan een, fatahaadaha een, musiibooyinka ilaah naga hayo musiibooyinka degdega ah een, waa gurmadka ugu horeeyo oon isdhihi lahaa waa dhalinyaro
marka waad dareemi kartaa qof waayeel oo da- oo biyahaad ogtahayna khatarta silahay waa inaad u istaagtid aada caawiso waayeelkaas biyahaad marisid ilaa meel aad kalsooni ugu qabto aad istaajisad inaad hubiso waayo qofkaas waa ku qasbantaa nin dhalinyaraad tahay qofkan waayeel waa qofka waayeelna hadduu kaawan yahay mar walba hadduu kaa hareyaataa inaad dib uga sikatid waa haddaa xoog laguma dhaafo waa la caawiya inta caawi kartid marka qofka waayeelada iyo ilmaha yarkoona mari karin biyaha iyo qof walo waxaa biyaha mari karin oo ka cabsanaa jirta inaa garab qabto gusbis waa ku qasbanaa marka dhalinyar-aan hadda kulmaa waxaa dhacday qof waayeelna buundo soo mari weysay dhinaca kale inaan u noqday irfaanta meesha taagan tahay gacanta iyo heetis waxay tiri biyaha i mari garabkaan soo qabsada waa dhacday inta badan gabar alaab cunug yar xumbaarsan haddana oo dhibaataysan in alaab ay madax ku wadi ka qaaday aan meesha biyaha usoo mutuwan sameeyey wax badanaan qabtay oo dhalinyar ahaan micnaha waxaas aan u sameyna waxaa waa bini-aadamnimaday kamid tahay dhalinyarada in micnaha qofka bini-aadanka qof kale u caawiyo uu qasbanta xilliga lagu jiro waa xilli aada u xun xilli aada u dhibaato badan waa waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada beledweyne ee, runtii biibaxada saa-id ayay u badan tahay ee, tii horeeto way ka duwan tahay tan saa-id ay u badan tahay ee, waxaan arkaa ee, maaragtay maamooyin oo biyaha dhex marayo u baahan karab garab waan siiyaa ee, dhalinyarada ee, maaragtay aniga camal ee, s- ayagana saas camal way wa- maaragtay ee, waa sameeyaan Ee, run ahaantii waan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada maaragtay inay eh, waalidiinta iyo ciyaalada caruurta oo biyaha dhex jiirayo inay garab siiyaan waxaa jiray eh, dad oo maati ah ama aada u- u- u tabar daran sida waayeelada oo kale iyo een, caruurta oo kale iyo gabdhaha sidoo kale oo iyaguna caawin u baahan dhalinyarada ku nool een, xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne waxaa arkaya kule iyagoo aada gacan ugu geysanaya sidoo kalena dhalinyarada dadaal aada u fara badan ay wadaan oo aan anigu ka mid ahay kule waxaa ka baranay een, sanadihii lasoo dhaafay in marba marka ka dambeyso biyuhu waa la xiraya waa la xiraya ladhahay haddana ay soo fatahayaan waxaan rajeynaa kuley sanadan inay ka duwanaa doonto oo wixii ka dambeeya dadka reer beledweyne waxaa waaye guud ahaantoodba in ay biyo aysan kusoo bixi doonin ay biyahan ay meel iska saari doonaan mafahamte fatahaada webiga Shabeelle ayaa geysatay khasaare isugu jira naf iyo maal iyadoo ay socdaan dadaallo dadka looga saarayo goobaha ay ku go'doonsan yihiin